magaceydu waa ibraahim cabdi qaasim ee u shaqeeya kenya national commission on human rights loo yaqaano afka soomaaliga guddi qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo Ee, shalay oo talaado aheyd iyo maanta oo arbaco ah waxaan ku laheynay ee, tababar aan u fidinaynay ee, idaaradaha ee, sharciga ilaaliya ama law enforcement agencies waxaa loo yaqaana booliiska iyo idaaradaha kala duwan laamankeeda kala duwan ayaan tababar kula laheynay tababarkaasoo loogu talagalay in ay eh, kaasoo badi madaxda isu keenay madaxda eh, idaaradaha isu keenay kaasoo loola dan lahaa inay fahmaan xuquuqda dadweynaha sifa eh, cilmi darro daraaddeed ay ugu gibi dhicin Eh, marka howsha intaas aheed waana howl eh, idaarada guddigan qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo Eh, waajibkiisa koowaad ah inaad idaaradaha dowliga iyo kuwan dowliga ahaanba xuquuqda aadanaha aad ka wacgeli- ka wacyigeliya ilaa iyo dadweynaha intaba Qodobada dowladda u xil saaran maamulka rebijiyada oo departmentiga loo yaqaano department of Refugees- refugee affairs way joogaan ade- adeega qaxootiga Ee, waxaa kaloo jooga UNHCR laamaha kale oo ayakana protectionka u xil saaran qaxootiga sidii RCK ee, way joogaan guddi tababarka waxaa kasoo qayb galay madaxda ee, idaaradaha kala duwan laamaha ammaanka Ee, laamaha ammaanka ee, dadka ugu sareeya ee, dhadhaab ayaa kasoo qayb galay waxaa looga hadlay ugu ugu mudnaanta waxay ahayd in eh, ay fahmaan xuquuqda aadanaha iyo shuruucda wadanka u jirta oo u taala iyo eh, sida ku habboon in loola macaamilo dadweynaha eh, inaan la fahmaa ayay danta weyn oo laga lahay ahayd marka eh, wixii carqalad iyo waxaana waa waa wada wadaagnay eh, sifa aan u fahanna wixii culays oo jira ayakana dhanka